أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa duhurnimo axada taariikhduna waxay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimada kuwooda ugu waaweyn dowladda eritereya ayaa dhulka soo dhigtay diyaarada ay leedahay dowladda xabashida etoobiya xilli ay kasii darayso xiisadda u dhexaysa labadaasi dowladood dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay askarta xabashida etoobiya ayaa dad shacab oo soomaali ah dil iyo dhaawac ugu geystay qaybo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga etoobiya sirdoonka reer galbeedka ee ku sugnaa soomaaliya ayaa bilaabay in ay isaga baxaan muqdisho kadib markii la jabsaday nidaamka e fiisa ee kooxda riddada soomaaliya wilaayada hiiraan ayaa dhiirigelin u samaysay beeraleyda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne hooyooyinka iyo dadka da'aadda ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ayaa si weyn uga faa'iidaystay mashruuca farabarkee ka socda deegaankaas ardayda macadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka gudbay fadrada koowaad kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran dowladda eritereya ayaa dhulka soo dhigtay diyaarad ay leedahay dowladda xabashida etoobiya xilli ay kasii darayso xiisadda u dhexaysa labadaasi dowladood faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cali yare
iyadoo xiisadda u dhexaysa dowladaha eritereya iyo etoobiya ay cirka isku sii shareeraysay muddooyinkii dambe ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in ciidanka eritereya ay soo rideen diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka etoobiya taas oo gudaha usoo gashay hawada waddankaasi eritereya diyaaraddan oo nooceed u ahaa kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa la soo riday xilli ay dul maraysay magaalo xeebeedka casab ee gudaha eritereya sida lagu sheegay xogo ay baahiyeen warbaahinada labada dal sidoo kale war ka soo baxay xukuumadda asmare ayaa lagu sheegay in diyaaraddan ay tahay tii labaad ee ay ka soo ridaan etoobiya waxayna xuseen in isla isbuucan gudihiisa ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leedahay etoobiya taasoo gudaha u soo gashay hawada eritereya kana soo tallaabtay xadka uu dalkaasi la wadaago gobolka canfarta muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay diyaaradda ay leeyihiin etoobiyaanka ee la soo riday labada dowladood ayaana sannadihii dambe waxa ay ku jireen loolan ku aadan xagga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ka soo iibsadeen xaddi badan khilaafka u dhexeeya dowladaha eritereya iyo etoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay cirka isku sii shareerayey gobolka tigree ayaana markan ah xudunta dagaalka iyadoo asmara iyo t b l f ay xulufo noqdeen gaal abey axmed iyo jenaraaladiisa ciidanka ayaa warbaahinta ka sheegaya inay raadinayaan marinbadeed iyagoo afka ku haya dekedda casab ee eritereya xukuumadaha asmara iyo adis ababa ayaana wada dadaalo diblomaasiyadeed oo mid kasta uu ku doonayo inuu ku helo xulufo siyaasadeed ka hor inta aysan rasaasta ugu horeysa dhicin
shukran walaalka cali yare dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay markan iyo dhulka soomaali galbeed askarta xabashida etoobiya ayaa dad shacab oo soomaali ah dil iyo dhaawac ugu geystay qaybo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga etoobiya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya ugu yaraan laba qof oo soomaali ah ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay kadib markii shalay ciidamo etoobiyaan ah ay weerar ku qaadeen degmada mooyaale ee gobolka daawa oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku horjiro gumaysiga xabashida etoobiya weerarkan oo si gaar ah loogu bartilmaamay sida deegaan lagu magacaabo madaxmaroodi oo hoostaga degmada mooyaale ayay ciidamada etoobiya si bareer ah ugu dileen laba qof oo shacab ah halka dhowr qof oo kalena ay dhaawaceen kuwaas oo dhaawacyadooda loo daadgureeyey cisbitaalka magaalada leey ee xarunta gobolka daawa siday xogta tabaaxayso ciidanka xabashida etoobiya ee soo weeraray deegaanka madax maroodiya ayaa sidoo kale waxay dhaceen geli fara badan oo dadka deegaanku lahaayeenna kuwaasoo ay u dareersadeen aagii ay ka soo duulaan tageenna weerarkan ayaa qayb ka noqonaya xadgudubyada joogtada ah ee isugu jira dilka dhacayo xasuuqa joogtada ah ee ciidanka xabashada etoobiya ay ku hayaan muslimiinta soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ee ku horjiro gumaysiga xabashada etoobiya shukran marwan sirdoonnada reer galbeedka ee ku sugan soomaaliya ayaa bilaabay in ay isaga baxaan muqdisho kadib markii la jabsaday nidaamka e visa ee kooxda riddada soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba sida uu daabacay daily express oo ka mid ah warbaahinada dalka maraykanka in ka badan lixdan khabiir oo sirdoon shisheeye ah ayaa afar labaatankii saaxa ugu dambeeyey isaga baxay magaalada caasimadda ee muqdisho kadib markii safaaradda maraykanka ee muqdisho ay sheegtay in kow iyo tobankii nofembar labada kun shan iyo labaatanka la jabsaday nidaamka e visa ee kooxda riddada soomaaliya xubnahan sirdoonka ah ayaa bixitaankooda waxa uu yimid markii la sheegay in kooxo aan la garanayn ay gacanta ku dhigeen xogta in ka badan soddon iyo shan kun oo qof oo isticmaalay nidaamka e visa oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin maraykanka xogta la jabsaday waxaa ku jiray magacyada sawirada taariikhaha iyo goobaha dhalashada cinwaanada iyo imeylada xaaladaha guurka iyo cinwaanada guryaha daily express ayaa sheegtay in safaaradaha shisheeye ee muqdisho ay joojiyeen isticmaalka nidaamka e visa ee kooxda riddada iyagoo ka cabsi qaba in xogtooda la faafiyo warbixinada caalamiga ah ayaa sheegay in imaaraadka carabta soomaaliya ay u adeegsadeen marin ay hubka u mariyaan dagaalyahanada r s f ee suudaan xogta la helayo ayaa sheegaysaa in macluumaadka la jabsaday sidoo kale lagu ogaaday inay qayb ka yihiin calooshood shaqaystayaal ka yimid dalka colombiya islamarkaana soo maray garoomada soomaaliya ka hor intaanay u gudbin suudaan safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa dhowaan sheegtay in la jabsaday nidaamka lagu keydiyo xogta dalkugalka e visa kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey sawiro iyo baasabooro aad u fara badan oo dadka baahiyey ay sheegeen inay yihiin dad soomaaliya u soo safray oo xogtoodii la jabsaday
shukran abuushayba wilaayada hiiraan ayaa dhiirigelin u samaysay beeraleyda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdilqaani maxamed munaasabad ka dhacday deegaanka garoonka ee hoostagaha degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayay wilaayada fuustooyin shidaal ku wareejisay soddon ruux oo qayb ka ah beeraleyda ku dhaqan deegaanada ku dhirirsan jiinka webiga waxaana beeraleydaas laga kala keenay kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada beledweyne naqiib ibraahim maxamed cabdi kutub oo ah naqiibka guud ee beesha makaneh iyo nabadoon cusmaan xuseen aamiin oo goobta ka hadlay ayaa wilaayada kaga mahadceliyey dhiirigelinta ay u samaysay
wa tawfiiqihii maanta waxaynu u joognaa deeq walaalaheenna inooga yimid gaar ahaan wilaayadeenna ee hiiraan inooga yimid deeqdaas oo ah midda gadaashayda taalla oo deeq shidaal ah ee inoogu soo tabarruceen walaalaheenna ayagoo dhanna gacanta midig ku haayo jihaadkii dhanka kalena haddana dadkii ee walaalahooda ee masaakiinta ah ee waxdalnayda ah haddana gacan ku haayo waxaan maanta ka mahad celinayaa inshaa allah deeqdaasi ayna soo gaartay ee wilaayadeenna inoogu tira gashay ee loogana tiragelay dadka maanta aan waxba haysanin danlayda ah insha allahu tacaala marka ilaahay xaggiisa waxaan ka filanaynaa intaa iyo in ka badan ayaan ka filanaynaa intaan marka maanta hadda ina soo gaartay oo deeqdaa shidaalka ah waxaan u dardaarmayaa dadkii ilaahay calaf u geliyey in ay ku beeraan oo beerahooda ay ku tacbadaan allihii meeshaan isku kayna keenay ayaa mahad mudan waxaa mahad iskale walaayadeenna islaamka ee beriga deeq noo keentay shidaal ah deeqdaas oo ka kooban ee maaragtay soddon ruux lagu wareejinayo deeqda shidaalka meeshan yaallo annagana aan kala wareegnay meeshaas ilaa jiiqley ilaa gemberlaabe intaas waxa weeye dad soddon nin ah waa tijaabo soddonkaas ayaa lagu wareejiyey annagana alxamdulilah waa ka magaawnay waxaa la rabaa markaa dadkeenna beeraleyda ahow oo soddonka nin ahow waxaa la rabaa in aan ka faa'iidaysanno aan ka faa'iidaysano qaar ka mid ah beeraleydii la siiyey shidaalka oo goobta ka hadlay ayaa bacdallaahi si weyn kaga mahadceliyey wilaayada hiiraan gurmadka shidaal ee ay soo gaarsiisay waxaana qof weliba la siiyey min boqol litir oo shidaal ah aniga macallin abuukar qoordheere ayaa la yiraa waxaan ka soo baxay tuulada qoordheere waxaan joogaa maanta garoonka wilaayada islaamka ayaa noogu yeertay xoogaa yaroo deeqa shan iyo toban fuusto oo nafta ah waana ka guddoomnay waxaannu jecelnahay inaan wax ka soo saaranno aan ku mahadinno waxaan ka helna meeshaas ilaahay aan ku mahadinno ayada waxaan ugu mahad celinaynaa inay mahadsan yihiin walaalahayna waxaan maanta dareensanahay farxad aad u wanaagsan in macnaha walaayada ay noo keentay shidaal inaan waxaaynu danta aynu ku qabsano beerahayna wax ugu qabsano noloshayna aan ku siyaadsanno saalax salaad maxmud waxaan ka imid tuulada macaqal waxaan joogaa garoonka waxaan u imid dad tabaalaysan oo beeraley ah oo mataqaanaa beeraha u waysay awood ay ku tacbato ayaa waxaa mataqaanaa kaalmo waxaa sii walaalaha walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa waxaa sii shidaal oo ugu talagalay dadkaas inay tabartooda kor uga soo qaadaan waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuled abunabhaan oo goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay beeraleyda shidaalka la siiyey inay fursadan ka faa'iidaystaan kulankeenna maanta ah waxay muhiimaddiisu tahay waa isu imaatin ay wilaayada deeq ku wareejinayso deeqdaasoo loogu talagalay dad beeraley ah oo khaasatan beeraleyda si gaara ka soo jeeda beesha makanne oo aan walaalaha nahay ee u dhaxaysa meesha la yidhaahdo jiiqley inta u dhexaysa gamberlaawe deegaankaas webiga ku safan beeralayda ku jirta kulli ma aha laakiin deeqda hadda meesha taalla gadaasheeda oo arkaysaan cidda loogu talagalay waa soddon qof oo beeraley ah waa dad haysta beer ay u nooshaho u tacban tahay matoorna haysta xagganna tabar yar dad badanoo mudan baa jira laakiin hadba wixii la helo baa ilaahay lagu caabudaa subxaanahu wa tacaala kulankeenna marka deeqdaas meesha taallo oo shidaalka ah si ay ugu kaalmaystaan walaalahaas beeralayda ah oo ka kooban soddonka ruux ayaan ku talagalnay inaan ku wareejinno waana ragga hadda meesha safan qof walba iyo wixii nasiibu u yeeshayna waa la siin doonaa hadduu ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala gurmadka shidaal ee ay wilaayada hiiraan gaarsiisay beeraleyda ku dhaqan deegaanada dhacajiinka webiga ah ee hoostaga magaalada beledweyne ayaa ku soo aadaya xilli beeraleyda wilaayada hiiraan ay ku howlan yihiin tacabka beeraha haatanna ay baahi weyn u qabeen shidaalka la soo gaarsiiyey mahadsanid cabdilqani guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacaliinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa gaaray deegaanka garas weyne oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan guddigan oo horay u maray deegaanada boordhuxunle iyo ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa markan u tallaabay dhanka deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxay guddigan gaareen deegaanka garasweyne halkaas oo markii ay cagaha dhigeenba ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka garasweyne sida odayaasha dhaqanka waalidiinta ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada iyagoo kala hadlaya sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada qaybaheeda kala duwan ujeedka guddigan ayaa ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada iyo in dhiirigelin loo sameeyo ardayda kala duwan ee wax ka dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka kulammada waalidiinta waxgaradka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada kadib waxay guddigan booqdeen goobaha waxbarashada si gaara iskuulka hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi ee deegaanka garasweene halkaasoo ay kula kulmeen macallimiinta iyo ardayda waxaana jiray dowraad sare loogu qaadaya waxbarashada oo guddigan ay u qabteen macallimiinta iyo ardayda iskuulka dowraadka kadib waxay guddigan qabanqaabiyeen tartan xiise badan oo ay u qabteen ardayda wax ka dhigata iskuulka salaaxudiin ee deegaanka garasweene waxaynoogu qabsoomi doona insha allaah fagaaraha deegaankan garasweyne tartan aqooneed dhexmari doono ardayda dhigata madrasada salaaxudiin al ayuubi tartan aqooneedkaasoo qayb ka ah xamlaad tacliimi ah oo lagu dardargelinayo waxbarashada oo ka socoto wilaayatu bakool alislaamiya xamladaas oo aan ugu magac darnay shaxdulhimam liahli alqimam shicaarkeedana uu yahay liyahnika alcilmu abalmundir tartankan oo lagu qabtay fagaaraha deegaanka waxaa ka soo qaybgalay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee deegaanka garasweyne iyo meelo deegaanka ka baxsan intaba sidan ayuuna tartanka u dhacay su'aashan si fiican ha loo dhegaysto waxaana iskale su'aasha majmuucada cabdilaahi bin cabbaas su'aashuna waxay leedahay maa huwa shaadi'u
شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh anuu magaca leera mukhtaar xasan sheekh yuusuf aan tartamaw cabdulaahi ibnu cabaas radia allaahu canhuma deegaanka garasweyne saalooban iskiday mabwa wahiya ardun jardaan mujaawiratu limiyaahi lbaxri yamtadu daakhila lyaabisa su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysa dhanka juqraafiyada waxay u jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
waxaa iskale su-aashan majmuucada caaisha binta abibakar waxayna ka imaanaysaa isla maadada juqraafiga waa su-aashii la weydiiyey su'aal la mida waxay dhahaysaa maa huwa almuxiid
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت anoo mahay dheero faadin macallim oon tartamaya caaisha binti abi bakar ola tartamaya cabdulaahi ibnu cabbaas oo gabaradaas madarada salaaxudiin ee deegaanka galasweyne su'aalada jawaabtiyadaan iskiday almuhiidu huwa cibaaratun can masaaxatin waasicatin min almiyaahi almaalixa su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu taala canhuma oo ayadana ka imaanaysa dhanka juqraafiyada waxay uga jawaabtay si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo mid ka mid a waxgaradka deegaanka garasweyne oo ka hadlay tartanka kadib fagaarihii tartankan lagu qabanayay ayaa kelimadan goobtan ka jeediyey ee dadaalkan unaata geeka guuludoha indhan anta aranta ka kooyti ay reedliingnaganay may hagiiga ahaa gaalada geeka meelooyinku iyo roogda dada geeka iyeeda walaayadii dhatiya roogan islaamkii dhatiis roogan oo raayadii islaamkii boje roogan ya owlaada walbarasho andaraan inteeraan ya meelooyinka gaalada roogan ya andaraayan hay-ado waliba wanu yunesko iyo bilaayo leera walibu aha gaalnimo lay dadbaraw iyo waliba owlaado lindirohaay gaalada meeliya roogda maniilafado haayta wanaadhan iyo walibu aha walbarashada maniilafado haayta aniya yoolay waliba hooskoyn oo waliba diinkan ku tabna yanafado haayan halgudigtoonsanaada owlaadana ay lindirnay guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka turjumayay xamle ay ugu magacdareen shaxdulhimam liahlilqimam waxayna horey u soo mareen deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona lagu wado inay u sii gudbaan degmooyin iyo deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool shukran akhuuna abu xasaan hooyooyinka iyo dadka da'aadda ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ayaa si weyn uga faa'iidaystay mashruuca farbarka ka socda deegaankaas walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warkaas inoo eegaya
درسا درسا بيض بيض بيض بيض
halkani waa deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay si gaar ah macadka umul qura oo qaybo badan ka kooban warbixintan waxaan ku eegi doonaa sidee ayay dadka waaweyn u baranayaan akhriska iyo qoraalka maadaama maktabka dacwada wilaayadan uu siinayo mudnaan gaar ah sidii dadka oo idil ay ugu soo xirmi lahaayeen goobaha waxbarashada boqol iyo labaatan qof oo u badan hooyooyin iyo dadda ah ayaa barta akhriska iyo qoraalka dhowaan waxaan booqday qaybtan xilli ay socotay diraasada maalinlaha
رأسا فرسا در سن در سن بي بن بي بن بي ضن بي ضن بي ضن بي ضن ما ري ضن مريضا تاج تاجا تاج سراجا ولد ولد ولدا بلدا فرس فرس فرسا درسا بيض بيض بيضا مريضا المنول المفتوح والمكسور والمضموم أشارك مالين كسابسون آيها لم كوردو لم هوسدو يو لم قد إذا جران تنوين تشا ما إلا راي أو سديد يقيبت به يعني كوب يعني كوب ناي درسي dumarka marka ay qaataan darsiga loogu talagalay waxay sidoo kale dhankooda sameeyaan qaab muraajaco oo meeris ah oo ay ku celinayaan cashirka ay qaateen
بيض بيض بيضا مريضا
ugu dambeynna andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadka waaweyn ee akhriska iyo qoraalka ku barta macadka umulqura ee deegaanka iidaale waxay ka warameen qaabka ay halkan wax ugu bartaan bismillaah ilaahay mahadle unoo ee ardaydii galanka dembe oo duurkii dhikadaasi macadka umulqura ilaahay ka mahadsan tan dembana unoo unonin dhakahay farbarka alxamdulilah markan farbarba ku bahayne mayba fadayn inuna casharo kalnanin bilaaw hole oo bilaayar saasha fadayn bismillaah canoo magaagay ka bilaabow nasteeha macalin daaxir shalay markiintu koyni walma kasaana geek wala barani ilaahee ka mahadsan macalimiintan kama hadiyaana farbarkayna may marahay meelfayle marahay kordhow hoosdhow meeloo marahayna hoob ilaaheyr mayba fadahayne intiinu qur-aanna niin bilaabo walkasta cilmagana ninbilaawaba fadahayna fartayna waba dhamaadahayta ilaaheenka mahadyaana kabacda macalimiintii markastun niin dhisti walbarashadaayna ra'yigayna korniinka waaley yaanka mahadyaana mashruucan lagu kobcinayo misena dadka waaweyn wax lagu barayo waa barnaamij ay u istaageen makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wulaada islaamigaha ee baay si weyn nooga socda in badan oo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo juhuuddooda isugu geeyey la dagaalanka jahliga shukran bashiir ugu dambayntiina ardayda macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa ka gudbay fadrada koowaad ee waxbarashada kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubo ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana lagu soo bandhigayey arday wax ka barata machadka khadiije ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ah kaasoo xarumo kala duwan kuleh inta badan wilaayaadka islaamiga ah munaasabadda oo ahayd mid ay ardaydu kaga gudbayeen fatradii koowaad ee waxbarashada macadka ayaa lagu qabtay howlka sumeeye ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin maamulka islaamiga ah arday iyo macallimiinta macadka ugu horreyn sheekh jaamac cabdisalaan ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga iyo inay gaarsiiyaan bulshada khayr badan baa soo qadimteen oo aad iyo aad noo faraxgeliyey fatrada naloo sheegay waxbaranayseen iyo aqoontiina waa kala sarreeyaan aqoontiinna ayaa aad iyo aad uga sarraysa markaad mid labaad iyo mid saddexaad iyo ku sii dartaanna insha allaahu culimmadii dalka ayaad noqon doontaan oo ummadda khayrka ku hoggaamin doontaan insha allahu tacaalaa marka dardaaranku waxaa weeye inaad dadaalka sii laalaabtaan oo sii badisaan oo cilmiga lagu dawino waxa la yidhaahda camal camal in lagu diiwaangeliyo ardayda machadka khadiije ee munaasabadda loo dhigay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii ay ku soo barteen machadka وإن من أهم الفنون التي تناولناها أولا درسنا خمسة أجزاء من تفسير القرآن الكريم ثانيا قد أخذنا حديث منه عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله ثالثا العقيدة الإسلامية أخذنا منها كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رابعا الفقه أخذنا منه متن الغاية والتغريب للفقيه أحمد بن حسين بن أحمد أبي الشجاع رحمه الله خامسا النحو قد تعلمنا ودرسنا متن الأجرومية للإمام اللغوي ابن أجرومي محمد بن محمد بن داود السنهاجي إنا أنك فتحنا وانكوفرنا لك أذيك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كانوا فتحا فرشا مبينا أو عد بسلح الحديبية ينكوفرنا ما هو أول الواجبات دعوة إلى الله التوحيد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي رباض يوم مال هيغن لو هذا في سبيل الله ودد ألا وجهادك خير وحوك خير بديها من الدنيا الدنيا وما عليها وحدك هذا هذا كم عدد المنسوبات الأسماء خمسة عشر كم أنواع المخفوضات وما هي ثلاثة مخفوض بالحروف ومخفوض بالإضافة والتابع للمخفوض أيها الأخوات أما آن لكم أن تصحن من غفلتكن وتخرجن من ظلمات الجهل إلى نور العلم أما تعلمين أن العلم حياة والجهل موت وأن الله عالم يحب العلم mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda ayaa ardayda ku booriyey inaysi laba jibbaaraan dadaalkooda waxbarasho dadka waxa soo saaraya hadduu ahlucilmi yahay hadduu mujaahid yahay hadduu qaa'id yahay cid inta soo saartay hooyo wey idan waxaad u diyaargarowdaan warshaddii ummadda ummadda barkeed nisfil umma ummadda hee inaad soo saartaan mid asagoo adiga kulle eg aad soo saarto dacwo aad ku gudatay iyo midaad adigu tarabiyaysay aad baan idinkugu hambaliyeynahayaa mustawaha cilmi ood maanta soo bandhigteenna aad baan ugu faraxnay ilaahay subxaana wa tacaala inta hartay oo fatraadka saddexda fatro hartayna ha idinkugu kaalmeeyo macadka insha allahu tacaala waxaan la garab taagannahay naf iyo maal kama marneen golaha dhaqanka ee wilaayada oo iyagana munaasabadda kelimaad ka jeediyey haddaynu nahay odayaashii ku dhaqanka shareecada raxmaanka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan u joognay furitaanka machadka khadiijata bintu khuweylid maalinkii koowaad oo iftitaaxiisi maantana waxaan u taagannahay ayadoo ikhtitaam uu u yahay aadaan ugu faraxsanahay fatradiisii koowaad insha allahu tacaala cardigiina iyo bandhigiina waa maqlaynay khayrkii iyo wanaagga dhammaanteena waan waxaan nahay ducaad ilallahi soo maha ilahay raxmaankaan ugu mahad celinayna walaalayaal aad buu u mahadsan yahay walaalkan cusmaan dhuubo ayuu kaasi ahaa warbixintiisaasna waxa ay u dambeysay warkeenii duhornimee maanta tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaanu ku kulmi doonno dhegaystayaal sidaas iyo nabaadiinu noolu kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir